subax wanaagsan saaxiib bal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadiyaha dalson qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah dagaala meel ka tirsan al-shabaab oo weerar qaraxyo ku bilaado ku qaaday deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulamo kala duwan ka wada dalka eritariya halkaasoo booqasho rasmi ay ugu bilaabatay waalidiintii dhalayaha askarta soomaaliya ugu maqan dalka eritariya oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka dalbaday in wiilashooda dalka dib loogu soo celiyo madaxweynaha maamulka hirshabeellena waxauu booqday deegaano dhowaan laga saaray al-shabaab oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe beeraha xukuumadda soomaaliya iyo bangiga adduunka oo ka wada hadlay horumarinta beeraha hay-adda salaam urmuud salaam foundation oo xafad soo dhaweyna u qabatay arday ku guulaystay imtixaanka deeqda waxbarashada ee urmuud salaam foundation
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa subaxnimo jimcaha kooiyo tobanka bisha kooiyo tobanaada novembar laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warkii oo fidsan dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa inay weerar ay ku bilaabeen oo qaraxyo ah kaa oo ay ku qaadeen deegaano markaasi fadhiisan u ahaa ciidamada dowladda federaalka ee ka tirsan gobolka hiiraan ku yaala xubno ka tirsan al-shabaab ayaa ah lagu soo waramayaa in subaxnimadii hore ee saake ee weeraray ay weerareen saldhig ciidamada dowladda soomaaliya ay ku lahaayeen deegaanka lagu magacaabo murdaar oo hoostaga markaas ama usmada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararka ayaa waxa ay sheegaya in weerarka al-shabaab ay ku qaaday deegaankaas ay ku bilaabeen qaraxyo waxaana markaasi ka dhashay khasaare kala duwan iskugu jira dhimashii dhaawac waxaana saldhigga la weeraray deeganaa ciidamada gorgor oo dowladda federaalka ka tirsan oo fadhiisama halkaas ku lahaa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa deegaanadaas hoostaga degmada beledweyne ee gobolka hiiraan dhowaan al-shabaab kala wareegay hase yeeshee weerarkan ayaa ah mid markaasi logaa celisa oo al-shabaab ay saaka ay kusoo qaadeen ah weerar kala duwan ayaana laga helayaa iyo macluumaadya dheeraad ah inkastoo dowladda federaalka ciidamada halkaa ku sugan iyo maamulkaba aysan ka hadlin weerarka al-shabaab ay halkaasi kusoo qaadeen welina dhaqdhaqaaqo culus ayaa halkaasi ka socda lama ogaa khasaaraha halkooleegya ee ka dhashay inkastoo tafaasiil dheeraad ah ay weli ay kasoo kordhayaan al-shabaab ayaa waxaa ah oo ku furan jiho weeraro kala duwan uga imaanaya ciidamadaha gobolka hiiraan ay ugu culus tahay weerarada halkaasi ka imaanaya ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka iskaashanaya dhowr fariisimaa halkaas al-shabaab ay ku lahayan ama dhowr deegaano laga saaray dhinaca kalena gobolka shabeellaha dhexe ayaana sidoo kale ka mid ah meelaha al-shabaab dagaalka ugu furan yahay oo si weyn ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa deegaanka dagaalo culus oo al-shabaab ka dhana markaas ay ka socdaan dhanka kalena waxaa ka mid ah gobolka galgaduud oo halkaasi deegaano kale ka tirsan al-shabaabka ay lahaayeen ama ay ku sugnaayeen dhowr sana markaasi lagala wareegay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxa uu safar ku joogaa dalka eriteria halkaas uu ugu bilaawday muddo maalmo ah oo kusii sugnaan doono wuxuuna kulmo kala duwan oo la leeyahay madaxweynaha wadankaas eritrea asias afwarki safarka madaxweynaha ayaa ku qotoma iskaashiga dhinacyada iyo sidii markaasi madaxweynaha ugu gurgeli lahaa askarta soomaaliya ee dalkaas ku sugan sidii dalka dib loogu soo celin lahaa ayadoona dhinaca kale waalidiinta dhalay askarta soomaaliya ugu maqan eritrea oo madaxweynaha ka dalbaday in wiilashooda dib dalka loogu soo celiyo maadaama ay sheegeen in madaxweynaha kol hore ballan u ka qaaday in ah in wadanka lagu soo celin doono hase yeeshee balantii madaxweynaha uusan weli oofin safarka madaxweynaha ayaa laga filayaa in war uu ka keeno markale askarta soomaaliya ee dalka eriteria tababarka uu qaaday dowladii hore ee madaxweyne farmaajo mid kamid a waalidiintaas uu warbaahinta la hadlay ayaa madaxweynaha ka dalbaday in markaasi caruurta meel lagu sheego islamarkaana dalka dib loogu soo celiyo madaxweynahana ay ka rajeynayaan in ballanqaadkii uu kala hore fuliyey ama ballanqaadkii markuu ka qaadaba uu fulin doono sida ay hadalku dhigtay maamadan oo warbaahinta la hadashaya
xasan sheekh maxamuud ilmaha asaahib baa kaambey ku soo galay afartan shan biriye ugu yar intaan ugu badanno lixdan maalmadowna yiri maalinkaan hortegayna waagana wax ma hayno ilmihiina lama soo hadlino waag wax soo hadla ma leh wiil ilmo badanaa naga maqan ilmaha soomaalida maqan ugaarkay uu ka mid yahay waxaan ka rabaa inuu xasan sheekh maxamuud ilmaha qaaraa la tusay qaaraa jaban qaaraa jiisa qaaraa indhaha ka dhacsan qaaraa shahwadoodii kaadiyo u haayaan qaaraa tiibisha ku dhacday xasan lama tusin ilmahaas waa wada ogsoonnahay xasan ilmaha dhaawaca waxaan ka codsaynaa inuu soo qaado sow ku soo qaadi kara muqdisho keeno aan baansanno kii jaban aan kabanno kii dhaawaca aan baansanno kii waxaan ku idhi xanuun kala haya aan daaweysano xasan sheekh maxamuud ilmaha asaahan baa kaambey ku soo galay afartan shan miryey ugu yar intaan ugu badannoo lixdan maalmadoodna yiri maalinkaan hortegayna waagana wax ma hayno ilmihiina lama soo hadlino waag wax soo hadla maleh cunuga laba cunugaaso hadasha ka bacdi wax kaloo soo hadla male ebelayba soo hadli jireen hadal hadda ma jiriyo hadalka waa loo diida xasan waxaan ka rabnaa asaa owlo amrigaya inuu ilmahaas noo keeno sow ku keeni karo amba gaala ha kaashado amba somalilan ha kaashadee se u keeni karo inuu u keeno ilmaha dhaawaca haduna kuwa kale faya keeni karin dhaawaca bal ha keeno ilmaha dhaawaca hala baansho hala daaweeyo xasan saasaan ka codsaynaa waxaan ka codsaynaa xildhibaanyada wasiirada kulligoodoo dhan aan ka codsaynaa waxaan ka codsahaynaa wasiirada iyo xildhibaanyada kulli inay noo keenaan ilmahayna u istaagaan ilmahayna u damqadaan jir damqado galo nunku waxaana waalideen iska maali habiya maalin iska u yahay madaxtooyada irdeeraa nagula tumi jira garbaashkana la dhici jira waa iska socnay xabadaa nagula ridi jiray waa iska socnay hadda alxamdulilah xasan waa saa tegoo ilmiinna tegoo hididiilana tusay hididiiladaan ka filahaynana kuma hayna xasan xasan ha kaco ha istaago waxuu kaashaa ha kaashado adduunka ha kaashado diyaara raaca bad u tirmaysa shan kunoo wiilaa maqan shan kunoo wiil aa maqan marka waxaa laga rabaa xasan inuu ilmihiisaw ku keeni kara ku keeno ilmaa dhaawaca ilmaa buko soo fiirsho xaaladoor la socdo maba la soceyaba ilaahay waxaan ka codsaynaa kuwa cudurkaahayna allah nooga qaado kuwa nagu dhegana allah naga qabto oo awlaadayna ku dhegana ilaahayaan u sheegnon ku dacweynay hebel dhihi maa aniga laakiin allah subxaana watacala aan ku dacweynay oo cirkaan dhiso dhulkaan dhisa ilaahaa noo amiira ilaahaa noo heelihaaye ilaahaan tuugaynaa leyl iyo wanahaar awlaadayna waa nimaad wax ku dheefi leedood soo korsatood intaad soo dhammaysa kaana maqan waa xanuun inteeda la eg ilaahay subxaana watacaala aanse ka codsaynaa in ilaahay awlaadayna noo keeno xasanna allah la garab galo waa u duceehaynaa haddou daacad yaha waaye haddownan daacad ahayne gurigiisaw ka dareemaa haddown daacad noo yahane awlaadayna allah la keeno oo allah la garab galo gaaladana allah ka indhasaabo
madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa booqday deegaanada dhowaan al-shabaab laga saaray oo kale ah geefo bakajeex ciiso kantoqoor dheere iyo warciiso dhowaan markaas al-shabaab lagala wareegay madaxweynaha ayaa kormeeya dhamaanba deegaanada laga saaray al-shabaab isagoo halkaasi kulan kula qaatay taliya ciidanka xooga dalka jenaraal odwa yuusuf raagi gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meer makraan iyo qeybaha kala duwanaya saraakiisha ciidamada wuxuuna kala hadlay muhiimada howlgalada socda adkeynta amniga deegaanada laga saaray iyo sida markaasi laga maarmaanka u tahay in al-shabaab markaasi laga adkaado madaxweynaha ayaa la hadlayay boqolaal ka tirsan ciidamada deegaanka oo usoo qalab qaatay ka qaybqalka howlgalada baahsan ee markaasi lagula jiro al-shabaab wuxuuna ku bogaadiyey dilada ka muuqata iyo sida ay ugu go-an tahay gobolkan ay ka saaraan al-shabaab sidoo kale madaxweyne cali gudlaba ayaa ugu baaqay dhammaanba shacabka soomaaliyeed gaar ahaan bulshada hirshabeelle inay hubka usoo qaataan halganka la iskaga xoreynayo al-shabaab ee ka socda guud ahaanba dalka madaxweynaha ayaana wuxuu markaas ka mid yahay madaxda ku sugan jiida hore ee dagaalka halkaasoo al-shabaab markaasi lagula dagaalamayo markaana aan eegno wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo bangiga adduunka ayaa ka wada hadlay horumarinta beeraha wasiirka wasaaradda iyo waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya axmed baashi oo ku sugan magaalada sharbashiiq ee waddanka masar halkaasoo uu ka soconayo shirweynaha isbeddelka cimilada adduunka ee koob toddoba iyo labaatan ayaa la kulmay mas-uuliyiinta bangiga adduunka wasiir baashi oo markaasi sii wada kulmo duceedada ay isku arkayaan mas-uuliyiinta ayaa ku dhiirigelinaya inay markaasi taageeraan waaxda beeraha soomaaliya wasiir baasha oo qoraal markaasi ka sameeyey kulmadiisii uu la qaatay madaxda kala duwan gaar ahaan mas-uuliyiinta bangiga adduunka ayaa sheegay in ay markaasi guule ay kusoo dhammaadeen wadahadalada waxa aana shurduciido oo meer dhalay la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka master georgian fegal oo ay uhelinayso agaasimaha gobolka ee horumarka waaraha iyo sidoo kaleente ayuu yiri wasiirka isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu wasiirka sheegay inuu la kulmay madaxa sanduuqa caalamiga ee horumarinta beeraha ee loo soo gaabiyo i f a d waxaa kaloo kulan la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka i f d iyo sidoo kale intii agaasimaha gobolka waxaana ka wada hadnalay in si buuxda markaasi oo qoto dheer dib loogu howlgeliyo horumarinta beeraha soomaaliya soomaaliya ayaa waxa ay leedahay ilo dhaqaale oo waaweyn waxaana ka mid ah qeybta beeraha oo haddii la horumariyo kaalin ku yeelaneysa daboolidda baahiyo badan sida shaqo la-aanta yareynta saboolnimada tahriibka dhalinyarada iyo sidoo kaleente xitaa amni darada haysta wadanka geeska africa dhinaca kalena hay-adda hormuud salam foundation ayaa xaflad soo dhaweyna u qabatay ardaydii ku guuleystay imtixaanka deeqda waxbarashada ee hormuud salam foundation laba kun labaiyo labaatan cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa faahfaahinaya
munaasabadan oo ka dhacday xarunta dhexe ee shirkadda hormuud telecom ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare gudoomiyaha hormuud telecom gudoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya waalidiin iyo mas-uuliyiin kale ardayda maanta loo qabtay xafladan soo dhoweynta ah oo gaaraya afartan iyo shan arday ayaa ah kuwii kaalmaha hore ka galay imtixaanka qubuuliga ah ee hay-addu u qabatay bishii sebtembar ee sanadkan kaasoo oo ay u fadhiisteen afar boqol oo arday kuwaasoo ka qalinjabiyey dugsiyada sare ee dalka ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha hay-adda hormuud salaan foundation cabdulaahi nuur cismaan oo faahfaahiyey ujeedada loo qabtay xafladan
mudane wasiir dufcaddan maanta halkan aan kusoo dhoweynayno waxay ka kooban yihiin afartan iyo shan arday oo ku guulaystay inay ku baasaan helaan imtixaankii daaqda waxbarasho ee hormuud salaan foundation imtixaankaas oo loo galay si daah furan aynu isu diiwaan geliyeen arday gaaraysay afar boqol oo arday imtixaanka markii laisu diiwaan gelinayay wuxuu maray system iyo ama nidaam laisku diiwaan gelinayay si electronic ah waxaan bixinay ogeysiis intaan imtixaanka codsiga aanu bilaabanin ka hor waxaan sheegnay in codsiga uu furmi doono taariikhdaas iyo saacaddaas codsiga markii uu furmay waxaan ku xidhnay in codsiga markuu gaaro tirada loo baahan yahay uu si electroniga isku xidho systemka afar boqoloo arday ayaa isdiiwaan gelisay wuxuu ku xirmay codsiga soddon daqiiqo ayuu ku buuxsamay sanadkii hore wuxuu ku buuxsamay lix iyo toban daqiiqo sanadkii ka horeeyeen sidoo kale sida aan sheegay dufcaddan dufcaddii afaraad ardayda sanadka sadeeqda waxbarasho ee hormuud salam foundation ku guulaysta waa soddon arday laakiin sanadkan waxay afartan iyo shan aan uga dhignay waxaa jiray shan iyo toban arday oo ka tegay dufcadihii hore qaar ka mid ah ardayda iyo waalidiinta ayaa sidoo kale madasha ka hadlay iyagoo uga mahadceliyey hay-adda hormuud salaan foundation fursaddan ay u abuurtay ardayda soomaaliyeed
marka waxaan leeyahay hormuud foundation waa mahadsantihiin dadaalka weyn ee ardaydooda ay mar walba la garab taagan yihiin iyo waalidiinta intixaankaas daaha furan ay noo suubiyeen oo caruurtii ka qayb gashay afartan iyo shan qof ah sanadkii dafcaddii hore soddon bay qaadanayeen dafcaddan afaraad waxay qaateen afartan iyo shan
bacdallaahi subxaanahu wa tacaala hormuud salaam foundation ka waalid ahaan minxada ayna siiso inaysan ahaynin minxo oo si islaamnimo uun loo helay keliya ay tahay minxo qof waalid ah oo wiilkiisa waxbaraaya ama gabadhiisa waxbaraayo soo wax u bara oo kaleentood ay tahay ay aad uga duwan tahay waxyaabaha kaleentood maxaa yeelay ardagaasu waxaad moodaa inay ayaga dhaleen ay uga baahan yihiin in uu soomaaliya oo dhan amba madaxweyne u noqdo amba ra-iisul wasaare u noqdo oo dhammaan ou xukumo sida loo diyaarinayo magacaygu waa cabdulaahi colaad cismaan kana mid ah ardayda jaamacadda samsom university waxaan ka mid ahay ardayda afartan iyo shanta arday ee sanadkan ku guulaystay imtixaankii hormuud salaan foundation dhanka kale waxaan ka soo baxay iskuulka luuqganan secondary school ee ku yaallo gobolka geda gaar ahaan degmada luqganane waxaan u mahadcelinayaa dhammaan waxaan u mahadcelinayaa waalidiinteeda sharafta leh ee ugu soo dadaalay waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa macallimiinteedii wakhti ay usoo bixisay meel kastoo ay joogaan sidoo kale waxaan mahad celinayaa hormuud salam foundation bismillaah wlan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa samiino maxamed ismaaciil oo kasoo baxday iskoolka sheekh yuusuf alkooneyn kuna guuleysatay minxada ee nuugu deeqday hormuud salaan foundation oona dhigto jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaana ka dhigtaa kuliyadda beeraha iyo deegaanka dareenkaygu aad ayuu u fiican yahay waxaan mahad celinayaa dhammaan intii soo waday howlahan ee hormuud salaan foundation waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad mahadsantihiin
gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga cabdiraxmaan galaambe oo isna xafladda ka hadlay ayaa uga mahad celiyey doorka muuqda oo ay hormuud salaan foundation u hayso ardayda soomaaliyeed
codkaas wuxuu u dambeeyey warkii walaahayga cabdixiid cabdulaahi dahar uu ku eegayay xafladda soo dhaweynta loo sameynayay ardadii markaasi ka gudubtay imtixaanka ay hay-adda hormuud salaan foundation ay u qabatay sanadka laba kun labaiyo labaatan warkiis waxnimana waa nagintaa dalsan ayaad kala socoteen saaxiibayaal haddii uu kusago waxaa ka heli kartaa boog internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com waad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel